Barnaamijka Xalka Waara oo ah barnaamij loogu talagalay in dib u dajin loogu sameeyo dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah xeryaha Kakuma iyo Dadaab ee dalka Kenya isla markaana doonaya inay dalkooda dib ugu soo laabtaan iyo dadka barakacyaasha ah ee ay saameysay abaaraha ka jira dalka ee ku jira xeryaha barakacyaasha ee magaalada Kismaayo ee Jubbaland ayaa maraya heer gabagaba ah agaasimaha wasaaradda gargaarka maareynta iyo musiibooyinka Jubbaland Aadan Faarax Gaarane ayaa faahfaahin ka bixiyay halka uu marayo barnaamijkan xalka waara oo ay iska kaashanayaan hay-adaha qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya marka waa mashruuc markii dee la arkay dadka danyarta ah ee barakacyaasha inay sii bataan mooy inaana yaraanaynin oo dadkii noloshoodii ay badi ay ku xirmeen ama ay ku saleysmeen in uun gargaar la sugo ayaa waxaa laisla qaatay initiativekan ama adiga barnaamijkan wuxuu soo bilowday labada kun iyo lix iyo tobankii waxaana dhaliyey oo keenay hay-adaha u n xafiiska qormada midoobey u qaabilsan soomaaliya nin markaas ka shaqeyn jiray ayaa fikirkan in xal waara la sameeyo oo barnaamijkan aidka maaratay lacagihii deeqaha ee lagu horumarinta la gelin lahaa ayaa badi waxay galaan gargaarkii dadkeenana ilaa burburkii dowladda dhexe soomaaliya labada sagaashan iyo koodii kun sagaal boqol sagaashan iyo koodii wixii ka dambeeyey barakac fara badan baa jiray barakaca xilliba xilliga ka dambeeyo wuu sii badanayay maanta oo aan marayna labada kun iyo labaatan iyo saddexda oo soomaaliya heer federaal ay qaadatay isteedyadii la hirgeliyey dowladda federaal ee jirto weli barakaca buu jiraa magaalada kismaayo tusaale ahaan aan ku noolnahay maanta kor haddaad ka fiirisid guryaha dhagxaanta ee dhisan iyo buulasha waxaad moodaysaa inay isla egyihiin waxaad ogsoon tahay meesha la yidhaahdo luglow duleedka magaalada kismaayo dhinaca waqooyi ee deegaanka goobweyn in maanta ay ku nool yihiin dad ilaa toddoba kun oo qoys oo barakacyaal ah walow abaaro abaaro ay dhaceen marka maxaa looga gudbi karaa noloshan ku tiirsanaanta gargaarka caalamiga fikirkan marka xalka waara waxaa weeyaan in dadkii loo abuuro nolol ay isku sii wadi karaan tusaale ahaan ayadoo taas aan ka duuleyno ayaa waxaan sameynay guddi wasaaradaha xalka waara lugta la soo galaya oo ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda qorsheynta wasaaradda howlaha guud wasaaradda biyaha wasaaradda deegaanka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka wasaaradda amniga iyo wasaaradaha haweenka iyo dhalinyarada oo ayaga croskatin ahaanayo oo dee had iyo jeer loo baahan yahay ayuu guddiga ka koobnaa dhinaca dowladda dhinaca hay-adaha waxaa waxaa ku jira hay-ada hay-ada u n ah oo ay ka mid tahay i o m u n c r